maamulka dowladda hoose ee berbere oo wehelyayanga maamulka wasaaradda walbarashada gobolka saaxil ayaa sii wada jirayaan shaaciyanga xiliga rasmiga ee la furu doono dugsiyada iskuulada hoose dhexe iyo sare ee gobolka saaxil xiliyo shiryogoqowdag magaalada berbera weliba meelisayna ku hadalay gudoomiyaha walbarashada degmada berbera dowladda hoose aasiya aadan xasan iyadoona ardaydan kabaaqdi inyoon diyaar garoobana waxaan maanta halkan ku iclaaminaynaa sana dugsiyeedkii cusbaa ee iyo goorta uu furmayo waxa uu ku beegan yahay sabtida ugu horeysa bisha sagaalaad sabtidaasoo ku beegan toddobada bisha sagaalaad guud ahaan goobaha xeebaha ah ama degmooyinka hoos yimaada magaaladegma doorashada berbera guud ahaanteed xeebtaas waxay furmayaan dugsiyadii xeeba ahaa bisha sagaalaad bay furmayaan toddobadeeda hore waxaa inoogu soo furmay dugsiyadii qaboobaa ee degmada madheere iyo eriyada u dhow maxaanadaye degmada berbera sabtida insha allah biidnillaah toddobada bisha waxaan si guud iyo si gaar ahaaneedba waxaa loo geli doonaa albaabada loo furi doonaa dugsiyadii hoose dhexe ee degmada berbera guud ahaan halkan waxaan u marinaynaa waalidiinta in ay ka hor yimaadaan soo diyaargaroobaan awlaaddii soo diyaariyaan inaannu ilmana ka dambayn doonin toddobada bisha sagaalaad maalinta sabtida oo ay soo ay furmi doonaan guud ahaantood sana dugsiyeedkii marka waxaan leenahay waalidiinta waalid annagu diyaar baanu nahay dugsiyadii waanu diyaarinay macallimiintii waanu diyaarinay keliyaata waxaa la sugayaa insha allah biidniillaah inaad awlaaddaa hore u keentaan oo aanay ka habsaamin waxbarashadii si ay hal mar waxbarashadu u bilaabanto ilmo kastaana uga qayb qaato dhinaga kale welibanu usuuna meelisay ku hadalaya gudoomiyaha walbarashada ee gobolka saaxil ibraahima digaale usoona xusay iyo muhiim yeataa ardayda iyo la dareeranga xiliguusa furumawa iskuulka waalidiintaiyo weliba uusan ka baaqay in walbarashada ku hogaamiyana
sidaa la sheegay ujeeddadaynu saaka halkan isugu nimi waxa weeyaan in la shaaciyo kaltirsiga waxbarashada sana dugsiyeedka inuu si rasmiga u bilaabmayo maalinta sabtida ay nagu soo socota ay taariikhdu tahay maalinta toddobada bisha waxaa furmi doona dhammaan dugsiyada hoose dhexe sare formal iyo non formalba guud ahaan deegaanada xeebaha hore waxaa u furnaa degmada sheekh deegaanada berbere hoos yimaada ee qaboobaha sida degmada mandheera sabtida soo socotana waxaan rajaynaynaa inay furmaan dhammaan iskuulladii kale ee deegaanada xeebaha koolaa oo dhan duruufo jiro darteed oo dhinaca cimilada ah ayaa dub u dhigay jadwalka xeebaha sidaas daraaddeed waalidka waxaan ka codsanaynaa maalintaas kalendarkii waxbarashadu uu bilaabmayo xiisadihiina si rasmiya u bilaabmayaan macallimiintii iskuulladii wax waliba waa diyaar ardaygaagu hadduu maalin maqnaado macnaheedu waxa weyaan lix xiisadood baa dhaafaya lixdaa xiisadoodna dhaawac weyn waa wax ka go-an ardayga tayadiisii iyo horumarkiisii waxaanu ku wacyigelinaynaa waalidka